asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo tobnaad waayo runtii xaqiiqada jirta waxa weeyaan muslimiintu mawqifka siyaasigaa marka kan way ku guulaysteen sawaa maka hadday galaan iyo haddaanay galinba waayo waxaa iskaga mid ah n hadday maka galaanna waxaa muuqanaysa cududii muslimiintu inay tahay xataa qurayshtii ugu adkeyd inay kaa cabsatay oo loo ogolaaday meeshii laga soo eriyey shalayto iyagoo xoogooda wata inay soo galaan oo ka cimraystaan xataa haddii laga celiyo marka kanna waxaa caddaanaysa yani muslimiintii koox yaroo meel lagu weerweeraray inaanay ahayn maanta iyagoo ciidamadoodii iyo waxoodii wata xataa iyagun guri ka galay inay galaan magaalada makaa mar kasta mawqif siyaasi oo carab iyo dunida gaadha ayay muslimiintu taagan yihin qurayshna tan waa fahamtay waxaanay u aragtaa inay tahay un iyagoo la dulaysanayo haddii maanta sida tan ciidanka muslimiinta ay meesha kusoo galaan markaase waxay yidhahdeen marnaba soo geli maayo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey laakiin mawqifkiisa inuu in badan sharxo wuxuu kaloo diray baa la yidhaahdaa nin la yidhaahdo kharash ibnu umaya oo isna khusaaciya si uu ugu sharxo mawqifka muslimiintu sayt quraysh waxaaba isku dayday baa layidhi ninkaa isagaa inay disho laakiin axaabiishtii axaabiishtu waa maaha xabashi waa dad dega nisba lilxibsh maka agagaarkeeda oo quraysh xilfi wadaaga la ahaa ayaa tidhi dee ninka iyagan la dili maayo hala daayo kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu u diro cumar bin lkhaaab cumar wuxuu sheegtay markaasi ilaahay rasuulkiisiiyo nimankani quraysh anagu colaad rasmi a dhan dhex taalla xataa nimankii reer banu caday qoladii u ka dhashay xataa reer banu cadayna ima difaacayaan anigu waxaanu xidhiidh nimankaa gaal iyo muslimaan kor lagama xidhiidh lahayn waa go-aye cid kale u dir cuthmaan ibnu cafaan ayuu markaa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu diro oo isagu uu wargeeyo cumaan ibnu cafaan markii la diray dhexda waxay iska heleen aban ibnu saciid ibn alcaas ninkaas baa markaa magangelyo siiyey ilaa iyo uu quraysh warka ka gaadsiiyo qurayshi waxay kaloo u ogolaatay inuu tawaafo cumaan cusmaanna wuu diiday oo wuxuu yidhi anigu tawaafi maayo nebi maxamed oo aan tawaafin calayhi salaatu wasalaam wuxuun baan tawaafi karaa haddii la ogolaado in nebigu alayhi salaatu wasalaam soo galo oo tawaafo nebiga horti anigu marnaba tawaafi maayo qurayshi markaa cismaan dib bay u dhigtay shaayicaad ama warar baa soo baxay sheegayaba in cismaan la dilay nebigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu isugu yeedhay markaas isagoo bayca heshiis la gelaya geed baa la yidhi samura geed quraca hoosteed ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii heshiis kula galay uu kula baayacsamay cala lmowt maanta inaanin noqonin inaynu geeriyoono mooyaane riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan cala an laa yafiru wuxuu ahdi kula gelaya nin kastoo saxaabada ka mid a inaan la cararin yani mowt iyo inaan la cararin waa islaalkii waxaa la yidhahdaa kun iyo afartii boqol ninba nabiga alayhi salaatu wasalaam bay heshiisa la galeen waxid min almunaafiqiin munaafiq caan oo weyn oo la yaqaanay aljaj ibnu qays ninkii la odhan jiray sida saxiixu muslimku uu tilmaamayo ninkan oo qisas badan leh oo qisaskaa nifaaqa ku saabsan waa ninkay yidhaahdaan sababtiisay kusoo degtay alaa fi lfitnati saqatu wa ina jahannama lamuxiitatu bilkaafiriinka aayaadkaasi ninka la yidhaha way kusoo degeen markii romanskii xaggaa la qabanay intuu nebiga u yimi yidhi aniga hablaha cadcad haddaan arko dhibbana kala gaadhayse iyaan lay fidmaynina xaggaaba olada ayaan lay kaxayn aayaadka qur-aanka kasoo degayeen ala kulli xaal abjad ibnu qays waxaa la yidhahdaa maalintaa hal gorof lagadkeedu isku gudbaa la yidhi isagu heshiiskaasi nabiga lama gelin calayhi salaatu wasalaam koley waxaa saxiixa un inaanu heshiiskaasi nabiga la gelin saxiixa riwaayo saxiixa kusoo aroortay qolada taarikhyahanaduna waxay kusii tilmaamaanba meelahaasi inuu ku dhuuntay saxaabadii baycada markuu nabigu yidhi heshiiska ayaa ila gelaya waxaa la dhaha sanaan ibnu cabdillaahi ibnu wahab ilasadi ayaa ugu horeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi la galay dabeetana saxaabadoo dhami baycadaasay la galeen waa maalintuu nabigu ku lahaa antum khayru ahli lard dadka dhulka kor saaran idinka u khayr badan buu nabigu ku lahaa alayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu naara in sha allah min asxaabi shajara axad min aladiina baayacuu taxtaha in sha allahu qofna naarta ka geli maayuu nabigu ku lahaa nin maanta halkan heshiis igula- igula galay waa kuwa ilaahayba subxaanahu watacaala uu qur-aanka kaga waramayo ee baycatu ridwaan nabiga la gelaya calayhi salaatu wasalaam markii ugu dambaysayna nabigu intuu labadiisa gacmood isagoo isku dhuftay isagoo geedkii hoos fadhiya ayuu yidhi wahaadihi licumaan taasina cusmaanka maqan anaa u qaaday buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markii baycatu ridwaan la galay in yar kadib bana quraysh cabaarun bay yara hayso yara xabsiday cusmaane way soo daayeen dabeetana iyadoo muslimiintii dagaal ay u diyaar garoobeen ayuu yimi haddana cusmaana soconayo waan la dilin ee shaayaca iska ahayd warku turkuteena ayuu ahaa waa la dilay bi quraysh rag badan bay soo dirtay baa la yidhaha lilmufaawada raggii ay u soo dirtay heshiiskan iyo bal wada hadalka inay nebiga la galaan waxaa ka mid ahaa curwata bnu mascuud ifaqafi ninka la yidhaahdo curwa ibnu mascuud athaqafi curwata bnu mascuud athaqafi waa nin dee reer banu thaqiif ka tirsan odayadoodii ugu waaweynaana ka mid ah bale waxay kuba sheegaan mufasiriinta qaarkood labada nin ay lahaayeen lawlaa unzila caleyhi rajulu min alaqryati kuway sheegayaan labada nin ee labada magaalo waawo mid ka mida muu qur-aan kusoo dego curwu ahaa bay idhaahdaan curwaa loo soo diray dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi maxaa la yidhahaa curwa nabiga in badan buu la hadlay isagoo leh n waxaan aad la socoto cid la socoto lama arag maxamedow waxaan aad wado nin tolkii intuu dagaal ula yimaado gunta ka jara adiga mooyaane horta carab laguma hayo nin tolkii intuu u yimaado dagaal unula yimaado raba inuu gunta ka jaro adiga mooyaane cidi kuma arag waxaan se kuu sheegayaa buu yidhi hadday ta kala noqotona wa- waxaan aad wadataa buu lahaa waa awbaash waa koox yani waxaan naf lahayn xashiisha baad soo urursato aad meesha wada warag hadday sahaleeshaan kuwani wax kaa celin maayaan buu lahaa saxaabadii nabigu ku leeyahen waa saa xaabo waxaan aad wadataa rag hadday seshaan kuwani wax kaa celin maayaane waa kaa carari doonaan waxaa la yidhaha abibakar baa ka xanaaqay abubakar iyo la fadhiyey markaasuu maalintaa erey xun buu ku yidhi ba layidhi amsus badr allata buu ku yidhi waa erey runtii aan afka ku macaanayn anaxnu nafiru canhu n meeshaa xunuuga buu yidhi ma adigaa ma anagaa ka cararayna buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ma anagaad naleedahay nebigay ka yaacayaan oo u gargaari maayaan wuxuu yidhi la yidhi war waa kuma ninka kale ninka sidan i caayaya waa kuma waxaa la yidhi waa abubakar wuxuu yidhi ama wladii nafsii biyadihi lawlaa yadun kaanat cindii lam ajzika biha la ajabtuka abibakar nin aada u fiican abibakar waxaa la yidhahdaa min xayu abc nin kulul bu ahaa nin aada u kulul markuu cadhoodo weliba ayuu ahaa laakiin wuxuu kaloo ahaa dee ummadda nebiga dabadeed alayhi salaatu wasalaam ninka u khayr badnaa ha kululaadee wuxuu ahaa ninkii dadka u khayr badnaa bacda nabiyiha alayhi salaatu wasalaam abibakar markaa shaksi aada u xidhiidh badan oo mujtamaca xidhiidhiya oo wanaagga ka shaqeeya ayuu ahaa curwa markuu yidhi waa kuwa ninkan sani caayiye lagu yidhi waa abibakar wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee abibakar buu leeyay yani abaal buu igu leeyahy gacan buu horey igu geysto aanan uga abaal gudin buu yidhi sidaa ogeed nin kale haddaatay maanta waa kuu jawaabi lahay laakiin haddaad abubakar noqotay adiga kula hadli maaya buu yidhi yani wanaaggii hore uu abibakar samayn jiray buu tilmaamaya inuu ninkana abaal ku leeyahay oo rabbu abaalka u galay uu yahay dabeetana wuxuu leeyahay haddaanad abaal hore igu lahayn maanta waan kula hadli lahaa adiga waxaan kuugu dul qaadanaya abaalkaad igu lahayd baan kuugu dul qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam buu lasii hadlay baa la yidhaahdaa isagoo gacanta gadhka nebiga taataabanaya say sheegaan culimadu markaasuu mugiirata bnu shicib oo dhinaciisa taagan baa gacanta ku dhuftay baa la yidhi oo yidhi waar ka daa gacantaada xune nijaastaa gadhka nebiga dabeetana wuxuu yihi war kana waa kuma waxaa la yidhi waa mugiirata bnu shucba nin la yidhaahdo wuxuu ku yidhi yaa gudur mugiiro markaa wuu caayay hayin iyo waad mahayla hadli buu ku yidhi mugiira waxaa la yidhahdaa intaanu soo islaamin wuu yaro bur cadeeyey oo isagoo budhcaduu niman helay dabeetana rag buu laayay baa la yidhaahdaa intuu rag laayay buu xoolihiina ka qaaday dabeetana isagoo ragna laayo dhiig qabo xoolihiina qaaday ayuu islaamnimadu soo gaadhay markaasuu islaam xoolihiina isagoo wato xataa ula tegay bay ku tilmaamaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam dabeetana nabigu wuxuu ku yihi islaamnimada waan ka aqbalaya laakiin xoolahan dad aad soo dhacday kaa yeeli maayo marka mugiira waa isku reer waa ibnu akh buu u yahay curwa mugiira markaa waa ninkii loo soo doontay maktii raggii uu ninkani laayo waxa kan markii uu loo sheegay layidhi kan nabarkan kugu dhufanayana waa mugiirat ibnu shucba ayuu culey qudri khaayiyo adigu dhibtaad geysatayba weli maad maydhine adoo aan ceebtaadi maydhin baad weliba adigu taa ila hadlaysaa yani weedha igu tilmaamaysa calaa kulli xaal curwa waxaa la yidhahdaa meeshii buu daraaseeyey indhe indheeyey wuu noqday wuxuu u tegey nimankii qurayshay wuxuu ku yihi qurayshay ay qom wallahi laqad wafadtu cala lmuluk buu yidhi ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ووالله والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحاب ما يعظم أصحاب محمد محمدا وعلى قريشي تلك يوم boqoradan aadagaadkeen iyo dhulka joogo oo dhan aniga wafdi aan u wada tegay buu leeyay yani ninkan reer taayif oo dhan waa odaygeedi wafdi waan ugu wada tegay buu leeyay duwalka hareeraha inaga xiga boqortooyadii qaysare romanska waan tegey buu leeyay tii kisre ee bershiyankana waan u tegey tii xabashidee najaashina waan u tegey saddexda boqor baanigoo wafdiya waan u tegey buu yidhi weligay ma arag buu yihi boqor loo weyneynayo oo asxaabtiisi iyo dadkiisu ay u weyneeyaan sida ay nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam asxaabtiisi u weyneynayaan yani wuxuu tilmaamaya ninkani boqorradu de waa niman lacag iyo askar iyo ciidamo iyo wax la hoosaasi dadka qatab ku wata laakiin nebi maxamed dadka diin buu ku wada caleyhi salaatu wasalaam diin baana lagu jecelyay wuxuu leeyahay markaa isagoo aan boqor ahayn oo waxba wadanin haddana cidda la socotaa siday u tacdiiminayse u weyneynayse u jeceshahay boqorradu looma weyneeye buu leeya boqor sidoo tan loo jecel yahay anigu maa soo arag buu leeyahy saa daraaddeed wuxuu sheegayay baa layidhi wuxuu yidhi maan arag buu yidhi candhuuf muu tufin ilaa iyo dhulka uma dhicin buu yidhi sacab nin bay ku dhacdo isku masaxayaba laga barakaysanaya buu leeyahy nabiga caleyhi salaatu wasalaam weysadiisa buu leeyahy muu weysaysanin ilaa iyo waysada ka daadata nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa la kala boobay yani aasaarka nabiga caleyhi salaatu wasalaam in lagu tabarukaa shariica waa banaan tahay saxaabadina way samayn jirtay laakiin aahaar saalixiin wax soo arooray ma jiraan yani wadaad waysadii laismarmariyo ama andhuftii laismarmariyo iyadu ma jirto abibakar baa u weynaa muslimiinto tiisa cidina isma marin idan weli ka weyn abibakar oo imanayaa ma jiro dadkii muslimiinta ummadatan nabiga caleyhi salaatu wasalaam dabadee abibakar sidiiq baa u horeeyay iyo cumar iyo raggii la yaqaan raggaa cidna weysadood ma qaadan cidna wax isma marinin laakiin ilaahay rasuulkiisa waa la ismarmariyey iyada taasi waa qadiyo ka gedisan waana lagu tabarukay weysadiisa iyo canduuftiisa iyo xataa qaar ba kaadidiisa xada nabigu ka heliyay caleyhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal wuxuu leeyahay ninkan sida loo weyneynayo wayse may weysaysan buu leeyahay ilaa biyaha ka daata xataa waa la ismarinaya buu leeyahy oo cid baa ismarinaysa marka sidaa ninkan loo raacsiisan yahay cid loo raacsiisan yahay ma arka buu leeyahy khita fiicanna wuu idin sheegay oo ah war waxba idinla dagaalamayo waxna idinka dooni maayo waan cimraysinaya waan iska tegayaaye u ogolaada qurayshi weedhaasi kumay qancin waxay qurayshi soo dirtay baa la ydhahda haddana nin la ydhahda xulays ibnu calqaba alkananiy axaabistan baa la socota ninkii odayga uu ahaa isna waa yeeladii reeraha ayay kolba nin soo qabanaya waayeelkaasaa lasoo diray baa layidhi waayeelkaasoo soo socda markuu nabigu arkay caleyhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari uu sheegay oo kale ninkaasoo soo socda markuu arkay ayuu wuxuu yidhi ninkan inagu soo socda waa nin ka mida dadka weyneeye kacbada iyo xurmadeeda iyo xajka iyo cimrada iyo arrimahaasi dadka caqiidaysana xoogga weyneeye weeyaane ka horgeeya buu nabigu yihi xoolihii ishcaarka lagu soo sameeyey xoolihii dee xoolaha marka ay xajka ku socdaan ee hadiga yihiin qalaaidda loo soo xidhaa waa lasoo ishcaariya yacni astaamo muujinaya inay yihiin hadyi la rabo in lagu soo qalo kacbada bay leeyihi marka xoolaha ka horgeeya buu nabigu yihi caleyhi salaatu wasalaam oo talbiye kala hortaga labayk allaahuma labayk idinkoolo iyo xoolahaas shacaar kale ka horgeeya buu yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam ninkaasoo soo socda ninkii markuu arkay talbiyadii iyo xoolahan caynka u egyihiin iyo nimankan aragtidooda mabuu soo gaadhan ee dhexdu iska roge wuu ku noqday qurayshay buu yidhi waxaan arkay geeli oo qalaa'idiisii wato oo kacbada lagu wado war ma maanta xoolihii kacbada lagu waday ee la rabay in hadyiga la qalo ma maantaad diideen buu leeyahay inaad joojisaan marna uma arka buu leeyahay nimankan talbiyada qaadaya caynkana in laga celiyo kacbada in laga celiyo waxay ku yidhaahdeen ba la yidhi sida musnada imaamu axmed sanad xasane uu ku warinayo ijlis inamaa anta carabiyun laa cilma laka waar fadhiiso reer miyi baa tahay oo bedow aan waxba garanayn baad adigu tahay iska fadhiisaan layidhi waa xaabishtii reer miyigii meesha kuwa quraysh ku weegaarsanay oo dhan odaygoodii markaa waxay leeyihiin siyaasada iyo qaabka rag isu makriyo adi waxba gerin maysid bay yidhaahdeen halka iska fadhiisaan lagu yidhi quraysh waxay soo dirtay baa la yidhi haddana laba nin oo kale makras ibnu xabs nin la yidhaahdo ayay soo dirtay waxay kasoo dabageysay ba la yidhi haddana suhayl ibnu camar suhayl ibnu camarna saxaabiya macruufa weeyaan suhayl waa ninkaynu kusoo maray zawda bintu zacma umahaat lmuminiin haweenaydii kamid ahayd maalintii beder markii lasoo qabtay waa ninkay lahayd war maad si sharaf la u dhimataan maxaa idinkoo sidaan idiin xidhxidho ku keenay suhayl ibnu camar saxaabi buu ahaa aad u aftahana markan waa gaal marka waxa la idhaha quraysh waa ninkii u hadli jiray markay aftahannimo noqoto ninka geedka la fadhiisiiya quraysh u hadla ayuu ahaan jiray markaa nin geed oo aada u hadal yaqaana buu ahaa qurayshi markaa suhayl ibnu camar bay dirto waxay yidhahdeen bal suhaylo kareermihii bu ahayo waxba garan maaye orod geedka isagoo reerka afkiisa kusoo hadal markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam suhayl ibnu camar oo soo socda ayuu magaciisa ka tafaaulay dabeetana wuxuu yihi laqad sahula lakum amrukum arrinkii ilaahay waa inoo fudaydiyey buu nebigu yii yani suhayl magaca sahala yani sahula waa fududaaday ayuu ka yimi waa yani ninka magaciisii ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ka tasaa-ul ka sameeyey oo markaa wuxuu leeyay mar haddii ninkaaba lasoo diray ilahay arrinkeeni waa inoo fudaydiyey buu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam laqad araada alqawmu sulx xayu bacatu hada rajul wuxuu nebigu yihi ba la yidhi alayhi salaatu wasalaam nimankii qurayshi heshiis iyo wanaag bay doonaysaa mar hadday ninka kan soo direen yani dhaqamada la yaqaan waxaa ka mid ah kheyruhu rag baa jira markay nabadda doonayaan rag gaaray diraan colaada marka la doonayana mid garta cuyubu celiyaa la diraa yani qof aan waxba ka goyno macangaga ayaa la diraa wanaagga marka la doonayana qof wanaag ka taliso sama ka taliso la yaqaano halku fadhiisto in khayr ka soo baxayaan ayaa la diraa suhayl ibnu camar wuxuu ahaan jiray ragga wanaagga ka taliya ragga caqliga badan ee wanaagga ka taliya ayuu ahaan jiray walidalik ayuu nebigu markuu arkay suhaylo soo socda wuxuu yihi mar haddii suhayl ba lasoo diray qurayshi waxay raadinaysaa sulx iyo wanaag bay doonaysaa suhayl waxay quraysh kusoo dirtay waxaad heshiis doonaysa oo kale gal bay idhahdeen laakiin hal mid ah hal midi heshiiskaa waa inay ku jirtaa sanadkan in muslimku noqdo heshiis nimankaa la soo gal laakiin bisharti heshiiska maxaa u asaasa sanadkaa maanta ah inaanay cimrada soo doonanin ee halkaa ay joogaan inay dib uga noqdaan suhayl ibnu camar wuu yimid dabeetana wuxuu nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam heshiis dheer qurayshi intii heshiisyadani socdeen in badan bay kooxo kamid isku dayeen inay wax weeraraan ama ay dagaal ridaan laakiin ilaahay baa badbaadiyey subxaana wa tacaala wuxuu yimi meeshii dabeetana waa la wada hadlay muddo markii la wada hadlayeyna waxbaa lagu heshiiyey markii la heshiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wax lagu heshiiyey ayaa waxaa la rabay heshiiskan inuu qoraal noqdo markaasi oo la qoro heshiiska markii qoraal laga dhigayey ayaa waxaa loo yeedhay caliy bna abi aalib dabeetana waxaa la yidhi heshiiskii buu nebigu yeedhinaya calow qor wixii suhayl ibna camar lagula heshiiyey qaabkii loo siyaaqaynayey ama loo qorayey heshiiska ayaa muran ka bilaabmay markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaad qortaa cali baa lala hadlaya bismi illaahi araxmaan araxiim qor buu nabigu yihi yani warqada heshiiska halka ugu saraysa waxaad ku qortaa maxay bismi illaahi araxmaan araxiim suhayl ibni camr wuxuu yihi sug ama araxmaan fawallahi ma adri raxmaanka aad sheegtay buu yihi ilaahay baa ku dhaartay anugu garan maayo waxay tahay ee waxaad qortaa buu leey waxay carabi qoran jirtay waxaad qortaa buu yihi bismika allahuma magaca allaana ku bilaabanay qor buu leeyay yani sifadana araxmaan raxiim ee ilahay isku sifaynayuu diiday qaaluu wama raxmaanu waa ka qur-aankaba ilahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen raxmaankanaad sheegaysa waa kuma marka sifaadaa waa diiday wuxuu yihi taa anugu garan maayo waxaan garanayaa bismika allahuma ee sidaa qor waana taynu qoran jirnay taasi muslimiintii way ka xanaaqeen waxay dhahdeen ma maanta yidhahdeen raxmaan raxiim la qori maayo wallahi laa naktubuha ilaa bismi illaahi raxmaan raxiim bay dhahay ila waa la joogaa meesha ilaahay baa ku dhaartay waxaan bismi illaahi raxmaan raxiim ahayn inaan la qoraynin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha aan keensanaynin wax weyn ee wax shareeca ama caqiide la buriye aan keensanaynin waxba iskuma adkeyn jirin wuxuu yihi uktub bismi illah bismika allahuma u qor buu yidhi sidan uu rabo magaca allaanu ku bilaaban ma anagaa magacaa la diiday mar hadday tahay araxmaan raxiim inta muranku ka taagan yahay kaa reeb buu nebigu yihi bismika allahuma da qor tii baa la qoray dabeetana wuxuu yihi waxaad qortaa haada maa qaada calayhi muxamadun rasuulullah kani waa wixii uu kula heshiiyey muxamed oo ah ilaahay rasuulkiisii caloo qoraya ayuu sahayl yidhi sug sug sug والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما سددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله إلهي ما قلنا أرتبوا إلى هدان أغنهي إن إلهي رسول كيستهي كما نندي دين بولين كعبة تمادة يوم ساكنة تمادة كما نندي دين ما قعاد القرآن لك هيدا القرآن هاي رسول الله إذا كتر بولين محمد بن عبد الله يقرب بولين محمد بن عبد الله يكون قرمشة ورسول الله إذا كرر dabeetana nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wallahi inii larasuul llahi wain kadabtumuuni ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii baanahay xataa haddaa i beenisaana ilaahay rasuulkiisii baanahay qor buu ku yidhi muxamed ibnu cabdillaahi u qor cali baa wuxuu yihi wallahi inaanan qoraynin sideedaasay u qoraanaysa muxamedun rasuulullah saahil ibnu camarna waa diid wuxuu yidhi anigu haddaan ilaahay rasuulkii idiin rumaysnahay dee maanta wada hadal ma taagnaadeen ee waxaynu isku haynaaba waa rasuulnimadaa sheeganayse magacaaga qoraan ninka ayagaanu qoranahay calina waa diiday inuu masaxo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi cali war bal itus nabigaa gacantiisa ku masaxay markaa rasuulullahi ka jaray intii ay la socotay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka jaray maxamed ibnu cabdillaahigaa udaa baa la yidhi maxamed ibn cabdillaahigaasiya besa ku qornaato wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku qortaa calaa an takhlu baynana wa bayna albeyti fanatuufa bih inaad noo banaysaan inaanu tagno xaramka oo aanu soo tawaafno suhayl ibni camar wuxuu yihi wallahi laa tataxadath ilcarab ana akhadna bagda carabi marnaba ku sheekaysan mayso waa nala sanduleeyey ama waa nala qasbay ee qora buu yidhi sanadka soo socda sanadkan ma yeelayo in la yidhaahdo inta loo yimi baa qasab lagu galaye waxaan aqbalayaa in la yidhahdo inta loo yimi baa heshiis lagu galay markaa sandulle nagu geli mayside noqo sanadka kan inaanu kuu banayno xaramka aad timaado oo aanu kuu banayno laakiin sanadka soo socda ah tii baa la qoray sanadka soo socda in heshiisku ahaado suhayl wuxuu yidhi wacalaa anahu laa yaatiika mina rajulu wain kaana calaa diinika ilaa raddatahu ilayna waxaad kaloo qortaa buu leeyahy inaan nin kuu iman annaga naga mida quraysh ka mida xataa diintaadana ha haystee ilaa iyo inaad noo soo celinayso heshiiska ku dar waa muslimiintan lagu haysto maka iyo dadka soo islaama iyo waxaas qof dambo hijrooda inaan la aqbalin waanu ka daba imanaynaa qof kasta yani waxaa loo dhaqmayaa laba dawladood oo dawladiba dawlada kale ay ictiraaftay oo cid waliba meesheeda degantay marka wixii naga soo baxsada ee xadka kasoo gudbay ninka idin yimaada inaad soo celinaysaan qor buu leeyahy alaaliya wixii muslime xagga iyaga ka yimaada idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan muslimiintii waxay idhaahdeen subxaan allah kayfa yuraddu ila lmushrikiina waqad jaa muslima ilaahay baa xumo ka ofana say caqligaba u gashaa nin muslim oo gaal ka soo cararay dib ha loogu celiyo war waxaasi caqligama gasha bay yidhahdeen isna wuxuu leeyahay saas daan idinkula heshinaya wax allaaliya waxay naga yimaadaan inaa celisaan murankiiyoo taagan oo uu leeyahay heshiis waa inoo kaasuna wax kale ma yeelayo ayaa halkaa waxaa ka soo baxay abujandal nin la yidhaahdo abujandal odaygan heshiiska gelayaa dhalay suhayl ibnu camar baa ka dhalay abujandaloo silsilada jiidanaya lagu xidhay oo xabsi ka soo baxsaday baa halkaa ka soo baxay waa nin muslima oo markuu islaamay la xabsiyey oo dabeetana la ciqaabayo maka lagu hayay oo markayda maka dagaaladan iyo waxaan qoraysh u soo baxday janis helay oo soo baxsaday oo maqlay muslimiintii hadday soo dhawaadeen oo ay maka agaarkeeda joogaan oo isla mar uun ciidanka muslimiinta aad isku dhex tuurta halkaasi aad ka raacde abujandalo xadkihiisii iyo wata quyuudiisii ayaa soo galay maka xaggeeda hoose ka soo baxo muslimiintu isku soo dhex tuur suhayl ibnu camar wuxuu yidhi hada ya muxamed awal man uqaadika caleyha an tarudahu ilay waxaan heshiis kula galoo dhanna kaasin baaban ku eegayaa buu yidhi waa kii u horreeyey ee aan raba inaad soo celiso heshiiskaynu wadagallay kanbuu ka bilaabmaya waana kii ugu horreeyey heshiiskiina weli ma dhammaanin formalitigii baa qoraal af ahaan waa ka dhammaaday araadii laswidwideyse laakiin formalitigii baa wali socda waa kan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inaa lam naqdi lkitaaba bacdu weli qoraalkii maynan dhammayn buu yidhi wallahi idan lam usaalixaka calaa shayin abadaa buu isa soo taagay markaa haddaad taa yeeli weydo wallahi inaanan weligay heshiis dambeba kula gelin buu yidhi halkaasuu baxay suhayl ibnu camarna kaa maanta haddaad yeeli weydo dee malaa nin kale hadduu ahaan lahaa inuu baaba yaro dabdabcilaa waana inankiisii kuwa isagu xidhay weeyaan kan meesha maraya wuxuu leeyahy markaa kaa haddaad maanta diiddo heshiis dambe aan kula gelayaaba ma jirto nabigu alayhi salaatu wasalaam markaa qaab codsiya buu u dhiibay faajishu lii buu yidhi haddaba kan aniga io golow kan yani iisii daayo adigan kaa codsanayaayo iisii daayo midkan iyo ogolow ma ana bimujuusin laka buu yidhi marna ku ogolaan maayo yeeli maayo inaan kaa ogolaado qaala balaa fafcal maya waad ii ogolanaysaa yeel buu nabigu ku celi may buu yidhi ma ana bifaacil marna ku yeeli maayo makras ibnu xabsigii kasoo horreeye la socday suhayl ibnu camarka wada socdeen ayaa markuu arkay isagoo nabigu ninkan baryoolayo golow kan oo siida ayuu yidhi bal ajaznaahu laka kii kalaa yidhi waa ku ogolaanay ka hayso odaygii waa la marsi waayey suhayl ibnu camar ah bay yeelayo isa soo taagay kii kale waa ogolaaday laakiin suhayl waa diiday marna ma aqbalaya buu yidhi kan heshiiskii baa markaa la galay heshiiska waxaa kaloo ka mid ah toban sannadood inaan la dagaalamin toban sannadood in dagaalka la joojiyo oo quraysh iyo muslimiintu aanay isdilin oo dadkao dhami uu nabadgelyo wada helo waxaa kaloo ka mid ah wax allaaliya wixii quraysh ka yimaada iyadoo aanu soo fasixin weligiisii iyo ciddii arrinkiisa haysay ee islaamo xataa diintana ha qaataane raga in dib loogu soo celiyo quraysh wixii muslimiinta se ka yimaada ee quraysh xaggooda yimaada inaan muslimka lagu soo celin annaga kanaga yimaada waa soo celinaysaan bay leeyihin idinka idinka yimaada si idinku soo celin mayno qora buu nabigu yidhi waa aqbalay waxay dhahdeen waxay inoo qortaa in dhexdeenna cayba makfuufa yani inaynu kala nabad gallo oo aanu jirin laa islaala walaa iqlaal tuugo iyo seef iyo waxba sona inaanayna dhex marin waxaad kaloo ku qortaa baa layidhi heshiiska ninkii doonaya safka nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inuu heshiis ka galo inay u banaantay ciddii rabto safka quraysheed inay kasoo galaanna inay u banaantay yani heshiiska aynu wada saxeexanay qabiil kastoo yidhaahda xagga maxamed baanu maray heshiiska in lagu dabaqayo iyana raacaya qabiil kastoo yidhaahdo safka quraysheed baanu gallayna in lagu dabaqayo heshiiskaasoo ay raacaya waa la yeelay khusaaca oo markii horeba aynu nidhi xilf wadaag hore iyagiiyo reer binu hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay idhahdeen waxaanu la heshiis gallay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakar oo iyagana qabiilkay isdili jireen waa laba qabiilo ishayey marka horeba iyagoo colaada dhex taale khuzaac iyo bani bakr oo bani bakr kuwan la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna oo bani bakrna waxay idhahdeen safka quraysheed baan anana ka gallay heshiiska heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aanad maka gelin sanadka soo socda inaad timaado markaad imanaysana inaanu kuu banayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxan khuzaaca oo markii horeba aynu nidhi xilfi wadaag hore iyagiioo reer bani hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay idhahdeen waxaanu la heshiis gallay nebi moxamed aleyhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakr oo iyagana qabiilkay isdili jireen waa laba qabiilo ishayay marka horeba iyagoo colaada dhex taale khuzaaca iyo bani bakr oo bani bakr kuwan la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna bani bakrna waxay idhahdeen safka quraysheed baan anana ka gallay heshiiska heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aanad maka gelin sanadka soo socda inaad timaado markaad imanaysana inaanu kuu banayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxno adiga iyo asxaabtaadu inaad soo gashaan saddex maalmood oo qura inaad joogtaan saddexdaa maalmood oo qof waliba uu sito silaaxu raakib oo suyuufta aan mar qura laga bixinaynin galkeed nin seef bilaa gala sidan kara aanu jiraynin waa la aqbalay heshiiskii saas bay muslimiintu ku galeen qodobada noocaasiya waana heshiiskaa sheegaya inay sanadkan muslimiintu noqdaan sanadka dambe un inay u ogol yihiin inay yimaadaan oo muddo saddex maalmooda inay maka joogaan heshiiskani wuxuu keenay markaasi qodob aada muslimiinta agtooda xasaasiyaad badan baa heshiiskan markuu nebigu la gelaya ka ka yimid saxaabadii dhowr shayba way aqbali kari waayeen nebiga la joogay caleyhi salaatu wasalaam waxay aqbali kari waayeen siiqadan islaamiga ee loo diiday in waraaqda loo qoro araxmaan araxiim tan la diidaya iyo maxamedun rasuulullahi tan la diiday iyo wixii lamid waxay kaloo aqbali kari waayeen oo aada ula adkaatay in qofkii muslimka ahaa ee soo baxsadee yimina in dib loo celiyo oo mushrikiinta lagu celiyo cidda kale muslim ka soo baxsatay qoladan dabeetana aan la soo celin dabeetana maalmaha nebiga calayhi salaatu wasalaam hadallo badan bay ku celceliyeen hadalladay nebiga ku celinaya waxaa ka mid ahaa sida saxiixu muslimku uu dhigayo yaa rasuula allahi taktub haada ma waxaasad qoraysaa baa lagu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo heshiiskani oo diidan oo aad moodo inay aad u rabaan in wax laga bedelo yaa rasuula allahi taktub haada qaala nacam haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisii inahu man dahaba ilayhim abcadahu llah yani in muslimkana aan la soo celin ka iyaga inaga yimaada xaggooda yimaadana in loo celiyo masaasaad qoraysaa buu yidhi haa buu ku yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu yihi inahu man dahaba ilayhim faabcadahu llah ka anaga naga yimaada xaggooda qabta ilaahayba ka hafogeeyey de waa nin ridoobay maxay muslim ku falayaan soo celintiisa hadduu diintiiba kasoo baxo oo gahlada xaggeeda doontay oo nebi maxamed ka cararay soo celintiisa maxaa lagu falaya saasi daraaddeed wuxuu nebigu yihi ka anaga naga taga ee iyaga qabta kaa allaba ha fogeeya buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalam aniga iyugu soo noqonin waman jaaana minhum ninka iyaga kamida inoo yimaada yani ninka muslimka ee mustadcafkae xaggeena yimaada sayajcalu llahu lahu farajan wamakhrajha ilaahay baa kuwaana albaab kale ufuri doona iyo makraj iyo meel ay ka baxaan cadhadu aad bay u badatay markii weedhaa la maqlay waxaa la yidhahdaa cumar ibn khaaab maalintan hadallo badan buu nebiga ku celceliyay alayhi salaatu wasalaam intuu yimi buu yidhi alasta nabiy llahi xaqa nebigu la hadlaya alayhi salaatu wasalaam miyaad ilaahay nebigiisii oo dhaba ahay buu ku yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi bala waanahay buu yidhi alasna cala alxaqi wacaduwuna cala albaatil annagu miyaanan muslimiintii xaqa ku taagnayn ahayn buu leeyahy cadowga iyaguna aanay ahayn gaaladii baatilka ku sugnayd nebigu wuxuu yihi qaala bala haa buu nebigu ku yihi qultu cumar markaa wuxuu leeyay falima nucطi daniya fii diinina idan taliidata maxaanu diinta iyada ugu qaadana dulinimadan maxaanu aqbalaynaa buu leeyay marka haddaan anagu ahlu xaq nahay iyaguna ahlu baatil yihiin adigu ilaahay rasuulkiisii aad tahay sidee baynu dullinimo u aqbalnaa gaal baa wax kuu yeedhinayo wuxuu yeedhiyey saail ibnu camar un baad maanta leedahay halagu hala qoro sidaa ha loo yeele sidaan waxaan u aqbalnaa buu leeyahy muslimna hala celiyo sida tanna hala yeelo sidaan tan u yeelayn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiidku musnad imaamu axmed buu ku yaala waana xasan wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inii rasuulu llah walastu acsiihi wahuwa naasiri anigu ilaahay rasuulkiisii baanahay caasiina maayo ilaahay wuxuu i faray isagaana ii gargaaraya yani wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam qadiyadatan in qadiyad waxyiya tahay talatalo iyo warar kale wax u baahan inaan ahayn dabeetana anigu ilaahay rasuulkiisii baan u macaasinayo wixii ilaahay uu ifarayna sidoodaan u fulinaya waxaa jirtay baynu dhi markuu nebigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam riyo u sheegay uu ku riyooday oo ahaa riyada suuratu maxamedna ay ka warramaysa inay tegi doonaan muxalliqiina waa muqasiriin inay cimraysan doonaan iyagoo bartimaa xirtay oo bartimaa gaabsaday oo dee lasoo cimraysan doono ru'ya lambiyana waa waxyi oo in dee lasaga weer haddana waxaa muuqata in la leeyahay noqda arrimihii weli way isu qaban lahayiin cumar iyo rag badan oo saxaabada ka mid a cumar wuxuu yidhi awalaysa kunta tuxadithunaa ana sana'ti lbayta fanatufu bihi miyaanad noo sheegaynin hadeer inaanu tegi doono xajka oo aanu tawaafi doono miyaanad sidaa noo sheegin buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo nabigu wuxuu yidhi bala faakbartuka anaka taatiihi lcaam kuu sheegay anugu miyaan ku yidhi sanadkaa tegaysaa buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam inaad tegi doonto oo xiiran doonto oo saatan waa sheegay laakiin miyaan kuu sheegay buu nabigu leeya alayhi salaatu wasalaam inay sanadkan dhici may baan idhi buu yidhi waanad tegi doontaa waanad ku dawaafi doontaa buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii saxiixu lbukhaari uu tilmaamayo cumar muu fadhiisanin hadalkii abibakar buu utegi abibakar buu hadalkii oo kale ku yidhi abibakar wuxuu yidhi yaa cumar ilzim garza xaytu kaan fainii ashhadu anahu rasuulu llah abi bakar muslim wuxuu kaga gedisnaa maalinna wuxuu nebigu yidhi hadalkama soo celin abibakr sidiiq waatan yidhi waxyaabaa loogu bixiye la tilmaamo waxaa kamida markay qurayshi tidhi iyo carabi wuxuu yidhi xalay baa inta la dhoofiyey laigeeyey baytulmaqdis inta maka laiga kaxeeyey haddana baytulmaqdis baa layga qaado samaawaat sabca baa lay dhaafiyey dabeetana shajaratulmuntaha baan tegey dabeetana war baa ilaahay soo sheego dib baan usoo noqdo intaba waanu isla xalayso ee waxaasuu sheegay saaxiibkaa iyo ma rumaysanaysaa haabuu ku yidhi yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay uu soo waxyado si dhab uu rumaysna wuxuu ku yidhi markaas isagoo cumar la hadlaya elzim herza waar arrinka nebi maxamed un laazim koorihiisa qabta yani ha sii dayn haddaad aniga wariga rabto abibakarow hayso nabiga calayhi salaatu wasalaam dacalka qabso ha sii daynin waxaanan kuu sheegaya anigu oon ilaahay uga markhaati kacay inuu ilaahay rasuulkiisiiya cumarna wuxuu ihi waa anaasha amba ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waa qirayaaye laakiin in gaalo waxa laga aqbalo maanu ogolay kanbaa isaga la adkaatay cumar oo aqbali kari lahay ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waa qirayaa buu leeyay cumar weedhuhu maalintan lahaa waagii dambe wuxuu odhan jiray maa ziltu asuub waatasadaq waactaq min aladii sanact makhaafata kalaami aladii takalamtu bihi yowmaydin xataa rajawtu an yakuuna khayra kamaan zuulin buu leeyay weligay inaan soomo oo sadaqadaysto oo addoomaa xoreeyo maalintaa wixii aan nebiga ku idhi buu leeyay yani si aan u kalkallafsanaa maalintaa markaan dib u xasuustaba soon iyo sadaqo iyo waxbixi ayaan samayn jiray buu leeyahy ilaa ayaa aan sidhi ilaahay taa kaa cafi waxaa meesha ka muuqata cumar muu rabin inuu nabiga caasiyo calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu rabay inuu fahmo xikmada mawaaqiftan ku jirtaa maxay xikmada mawqifkan inaynu qaadano ku jirtaa maxay tahay ee shuruuda sulxiga ee gaalada inoo yeedhaysa xikmada ku jirtaa maxay wuxuu u arkayay in meeshan ay ku jirto inay gaaladu gacan sareen kaanama ay leedahay walidaalika baa culamadu waxay idhahdaan wixii ka soo falay cumar masaladan ku saabsanaay oo dhami insha allah maajuur inuu noqdaabay u badan tahay waayo wuu ijtihaadayay una wuxuu rabay un ilaahay rasuulkiisa iyo diintooda inuu ciseeyo kamay ahayn yani inuu diinta ka hor yimaado ee isagu wuxuu diidanaa un wuxuuse lahaa malaa gaaladii waaba loo yaro dabdabcee diinta kor u qaado ayay ka ahayd iyo ijtihaad nebigu alayhi salaatu wasalaam sidii ayuu qaatay solxiga heshiiskani markuu socday waxaa la yidhahdaa saxaabadii murugo hayru caadiya ku dhacday xataa kaaduu an yuhliku axaadiista qaarkood waa kuwa tilmaamaya waxabay ku dhawaadeen maalintan inay halaagsamaan weliba gaar ahaan markay arkeen abujandalo dib loo celinayo oo qaylinayoole yaa macshara almuslimiin atarudunanii ilaa ahli shirki fatuftununii fii diini waar muslimiin ey buu ku qaylinaya war magaala igu celinaysaana waxaad doonaysaan in diinta layga saaro magaala dib igu celinaysaan oo waxaad rabtaan in diinta layga saaro aw nebiguna leeyay ya abajandal isbir waxtasib abajandalow sabir buu nebigu ku lahaa oo xisaabso ilaahay dartii u xisaabso waxay dhib kugu gaadhaysaa adkayso oo sabir oo ilaahay dartii u xisaabso faina allaha caza wajal jaacilun laka waliman macaka min almustadcafiina farajan wamahraja ilaahay baa adiga iyo kuwa kale maka lagu haystaba ilaahay baa kuu yeeli doona wadaha ka baxdaane sabir buu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam inaa qad caqadnaa baynana wa bayna alqawmi sulxa nimankan heshiis baanu la gallay heshiiskana jebin mayne sabir oo adkaysuu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa cumar abujandal buu dhinac socday isagoo seefsita oo ku boorboorrinaya oo isleh mar uun yarkumuu seefta la boodo odaygaba madaxa ka jaro seeftan intuu la boodo abujandal laakiin waxba muu aqbal ka jarine sidii uu nebigu yidhi oo aqbalay oo uu iska noqday waana la celiyey waxay muujinaysaa siday saxaabadu halkay taagnaayeen cumar ra'yiga kani markii hore lamuu toosnayn laakiin in warka nebiga la raaca iyada uma baahna falsifad iyo sharax badan waayo ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay wamaa kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuulahu amran an yakuna lahum alkhiyara min amrihi ilahay baa wuxuu leeyay uma cuntanto rag iyo labtoona qof muslima haddii ilaah iyo rasuulkiisu ay waxxukumaan in ay doorasho yeeshaan uma cuntanta baa ilahay leeyay ilahay hadduu wax xukumo ama nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu xukumo doorasho malihid adigu dambe way dhammaatay waa inaad raacdaa qurayshina waxaad moodaa weli inay muslimiinta cadcadaadiso xataa fi lmufaawadaat waa ka muuqata bale waxaa ka muuqday mararka qaarkood xataa inay isku dayayeen inay dagaal sameeyaan oo kooxo ka mid a qurayshtaasi intii xataa wada hadalladan iyo waxyaabaha kale socdeen dhowr goor weeraray soo qaadeen dabeetana ciidanka muslimiinta abaa qabtay markay qabteenna nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in la iska sii daayo ay nebigu alayhi salaatu wasalaam waktigan oo dhan wuxuu raadcaynayay in heshiis un la galo waana ka ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni maka min bacdi an adfarakum calayh waa kii ilaahay subxaana watacaala gacmihiina kala xidhay kadib markii aad ku kulanteen maka ee idinkoo guulaystay haddana ilaahay subxaana watacaala idinka celiyay dad badan buu ka qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayay mar kastaba arrimahan oo dhamme muslimiintii waxaad moodaa inay werwer badan soo abuureen mar soddon dhalinyaraha baa weerar soo qaaday waa la qabtay dabeetana nebigaa sii daaya calayhi salaatu wasalaam haddana intii sulxiguba dhacay kadib ee mushrikiinta iyo muslimiinta waxoogaa la isku dardarsamay afar mushrikiinta ka midoo nebiga si xun u caayay iyagoo arkay salamata bn alakwac saxaabigii la odhan jiray wuu soo qabtay haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam sii daayey toddobaataneeyo nin oo kaleo mushrikiinta ka mid ah haddana lasoo qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey ilahayna waa ka qur-aanku ku tilmaamaya huwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni maka min bacdi an adfarakum calayh axdaadtan in ay dagaal soo sameeyaan oo la qabto oo haddana uu nebigu iska sii daaya calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinka ah iyo dhacdooyinkii ka horreeyey ee ku saabsisanaa heshiiska iyo bunuudda ama qodobada uu ka kooban yahay oo ay ka mid ahayd baynu leenahay inay muslimiintu sanad ka noqdaan ay ka mid ahayd in ciddii muslimee soo baxsatay iyaga u timaada oo muslimiinta u timaada loo soo celiyo intaasi oo lagu daro haddana qaabkii loo qoray waraaqda oo ay nimanka qurayshiid isku adadkeynayeen nebiguna caleyhi salaatu wasalaam uu fudaydiyey waxaad moodaa arrimahaasoo dhami inay saxaabo badan maalintan ka cadhaysiisay ama niyad jebisay ama waxaad moodaa arrimahaasoo dhami inay saxaabo badan maalintan ka cadhaysiisay ama niyad jebisay ama ay yaro madax adeygeen iyagoo aad sodhan karto malaa waxay in badan rajaynayeen in alla subxaana watacaala uu axkaam kala soo dejiyo sulxiga kan wax laga bedelo waxaynu soo tilmaamnay mawaaqiftii uu cumar taagnaa ama weeruhu nabiga kula caleyhi salaatu wasalaam waxaanad moodaysa inaanay mawqif cumar qura ku kooban ahayne murugo badan inay u geysatay saxaabadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam sida awgeed ayuu nebigu wuxuu saxaabada faray in naxrin la sameeyo in taxallu cimraa u xidhnayd way soo xidheen way soo socdeen laakiin waa laga joojiyey fain uxsirtum fama staysara min alhadyi markaa haddii lagaa joojiyo xajkii ama cimradii intaad xidxidhatay adigoo soo xidhay oo soo socda oo meesha ku socda lagu diida inaad gasho ama xanuun kugu dhaca ama xun hadday yimaadaan waxaa banaan markaa qofku inuu halkaa uu joogo ku qalo xoolihii oo uu qaato ruksadaasi alla siiyey subxaana watacaala nebigu markaa wuxuu amray saxaabadii hala qalo xoolaha si loo taxallulo yani ixraam baa u xidhnaa cimray u socdeen si markaa cimradii loo dhammaystiro oo halkaa qurayshi ay ku joojisay loogu dhammaystiro xoolihii hadyiga ahay ee loo waday xarabka loo waday iyo xagga kan in halkan lagu qabo markii uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kaca oo xoolahana qala idinkuna xiirta ayaa cidi nebiga la hadli weyday calayhi salaatu wasalaam aad bay saxaabadu maalintan u murugaysnaayeen waxaanay rajaynayeen malaayo is leeyihiin in uun balin waxyi kale soo dego oo masaladan sidan wax laga bedelo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kaco sidaa yeela cid baa dhaqaaqi weyday mana ahayn wuxuu uga bartay saxaabadiisa intuu wax u sheego in la dhaga adayga ma ahayn wuxuu nebigu u bartay calayhi salaatu wasalaam mar labaad buu nebigu yihi war kaco xiirta oo xoolahana qala dabeetana waa la dhaga cuslaaday mar saddexaad ayuu yidhi kaca oo xiirta waa la dhaga cuslaaday arrinkii markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ku dhaga adkaadeen saxaabadabu soo baxa haweentiisii la socotay umu salama saxaabiyadii loodhan jiray umahaatulmuuminiinka ka mid ahay ayuu wuxuu nebigu ku yidhi maanta waxaan kala kulmay asxaabtii dabeetana wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadiisii way la talisay markaas tala ayay soo jeedisay umu salama ay nebiga kula talinayso inuu yeelo oo azmadan ama dhibtani ay ku faydmayso waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow adigu hadaad saddex jeer sidaa tiraacdu ka aqbali weyde waxba hadalkalaha sii wadana adigu bax neefkaaga qal kii ku xiirayena u yeedho xiiro markay arkaan inaad adigu waxaan camaliyan u samaysay dee waxay arki doonaan inaan arrinkan kasoo noqnoqon lahayn nebi maxamed ba caleyhi salaatu wasalaam inuu fuliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam taladii umu salama ayuu qaatay laataynuli nebigu aada buu u tashi badnaa aad baanu saxaabada iyo dadka ula tashanayay waataynu soo tilmaamnay xagga horena inaynu in badan isagoo saxaabada la tashanayay soo tilmaamnay xataa iminka intaanu xudaybiye jooga inagii soo tilmaamnay inuu kala tashaday markii la yidhi quraysh iyo axaabish iyo dad badan baa kugu soo baxay inuu dhabarka ka weeraro oo u weydaarto caruurtii iyo reerihii iyo xoolihii iyo waa kan abubakar ra'yiga uu soo jeedinaya ilaahay rasuulkiisa iyo umayna soo bixin dagaale cimradeenaynu iska wadanana waxay naga hor yimaadeen inoo diidan aan la dagaalano iminka markii qadiyadani ku adkaatayna umu salama baa nebiga la talinaysa caleyhi salaatu wasalaam oo runtii umu salama waxay u tilmaamtay nebiga ra'yi aada sadiid u ah ra'yi aada u toosan oo ah inuu isagu camalka fuliyo markay saxaabadu arkaan siduu nebigu yeelaya alayhi salaatu wasalaam dhammaantood way ka daba yeeli doonaan sidii buu yeelay nebigu alayhi salaatu wasalaam neefkiina wuu qalay cidna wuu u yeedhay oo madaxii baa loo xiiray markay arkeen in nebigii yeelay oo aan war kala harsanayn ayay saxaabadiina kaakaceen oo xoolihiina qaleen ilaa iyo baa la yidhaahdaa toddobaatan geela oo neefkii geelaba toddoba nin laga qalayo ayay qaleen waxaanay bilaabeen inay isu xirxiraan laakiin waxaad dareemaysaa xataa iyagoo awaamirtii fuliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dayday haddana mas'alada tani siday ugu weynayd wuxuu saxaabiga xadiidka warinaya ku tilmaamaya waanu isu xirnay buu leeya xataa kaada yaqtul xataa kaada bacduhum yaqtulu bacda dami iyo werwer daraaddeed xiirista ilaan madaxa iskoogoyn gaadhnay buu leeya yani dee qof maqani hadduu kuu xiiro khatar bay iska tahay inuu madaxa ku gooyo muuskaasi uu kuugu xirayo birtaasi uu kuugu xirayo walidalik siday u murugeysnaayeen waxay ku dhawaadeen buu leeya inay isdilaan qaabkay isugu xirayeen nabigu alayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gawracay baa la yidhahdaa uu qalay awr weyn oo uu lahaa shaydaankii abijahal la odhan jiray oo xoolihii khaniimadii beder ay muslimiintu u heleen ayuu maalinta nebigu alayhi salaatu wasalaam qalay isagoo kaga sii cadhaysiinaya qoladaasi hadyigii xudaybiyana filxil ayaa lagu qalay inkastoo in yaroo ka midi ay xaramka dhankiisa gaadhay saas bay muslimiintii ku taxalluleen ama ay ku dhammaysteen cimradoodii oo ay ku qaateen xukmigii qofkii la xasriyey amase laga joojiyey haddii sidan ay ku dhammaystireenna waxa weeyaan inaan qadaaba lagu lahayn waxaa bilaabmay markaa in ciidanku dib uu soo guuro oo magaalada madiina dib ugu soo noqdo kadib baa la yidhahdaa markii ay joogeen sida uu yani masaa'ilkan degitaanka iyo joogistiiyo waxaa had iyo goor waa iska tasaamuxaan waaqidii iyo waxbay ka soo qaadaan wuxuu leeyahay waxay deganaayaan labaatan maalmood rixiladooda ama socodkooduna iyaaban wa dhihaaban waxay qaadatay baa la yidhahaa ilaa iyo bil iyo bad labaduba waa riwaayada sanad saasiya wadanin ilaa bil iyo badh ayay joogeen azwa xudaybiya intii lagu jiray haddaynu dhacdooyin yaryar oo dhacdhacay soo tilmaamna waa waktigii ama khaswadaa gudaheedu nebigu ugu ogolaaday ninkii kacab ibnu cujra la odhan jiray oo ixraamka u xidhnaa oo cimrada raggii soo xidhay ahaa ayaa madaxa dhibi ka gashay jir iyo waxbaa ka galay madaxa dabeetana wuu xanuunay iyadoo aan la gaadhin waktigii xalqiga la samayn lahaa ayaa ninkan waxaa loo ogolaaday inuu madaxiisa isagu iska xiirto lakin fidya inuu bixiyo faman kana minkum mariida aw bihi aada min rasi fafidyat min siyaami aw sadaqati aw nusuk waa nusuustaasi ninkay sababtiisa kusoo degtay baa la yidhahdaa waa la leeyahy subxaana watacaala ninka idinka idinka mide xanuunsada ama madaxa dhibi ka soo gaadho fidya ha sameeyo oo neef adhiga ha qalo ama saddex casho ha soomo ama masaakiintii ha quudiyo lixdankii miskiin iyo wixii lamid ahaa intii lagu jiray khaswadatan ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam u ogolaaday saxaabadu inay guryahooda ku tukadaan ama meelahooda marka roobku soo dhacayo oo xadiidka ibnu maaja isna sanadkii soo saxiixayay ayaa sidaatan tilmaamaya waxa kale oo nebigu alayhi salaatu wasalaam khaswadan intii lagu jiray waxyaabaha la dareemi karo waxaa kamid ah heshiis buu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam nimankaas nabadeed culamada bar baa yidhaahda ma laga dareemi karaa muddadan uu nebigu la galay inay aqsal mudda heshiisa la xidho inay noqon karto waxyaabuhu waktigan xudaybiye lagu jiray dhacay waxaa kamid ah ma habeenkii waktigii roobku u da-ay buu nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dadka waxaa kamid a xalay mid gaaloobay waxaa kamid ah mid ilaahay rumeeyey ilaahay baa yidhaha waxaa kamid a dadka mid iga gaaloobay iyo mid i rumeeyeyba wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay leeyahy waxa alle ka gaaloobay ka yidhaahdo mutirna binawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel ba xalay roobka inoogu da-ay ka yidhaahdaa ilaahay buu ka gaaloobay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xidigahana waa rumeeyey ninka yidhaahdaa ilaahay naxariistiisii baanu hellayna ilaahay buu rumeeyey subxaana watacaala yani waa waxa aadu fool xun nimcada allihii keenay subxaana watacaala cidaan ahayn inaan in loo nisbeeyo xataa aan la daayo yani bini aadamka caadiga ah qof intaad wax siiso wanaagaad u gasho haddana cid kale loo nisbeeyo adiga lagu dafiraa wax qurux badan maaha intaad cid wax u samayso wanaag iyo sama u samayso in haddana inta adiga lagu dafiro cid kale la siiyo libta waa waxaad u liitaa ilaahay ba subxaana watacaala roobkiiyo naxariista keena inta ilaahay inoo naxariista in cid kale loo nisbeeyo oo la yidhahdo xidig hebel baa xalay roob ku daayay xidig hebel buu ku daayay waa ulmi waxyaabaha laga faa'iidayo ghaswadatan waxaa ka mid ah atafaa'ulka inuu nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam oo markii suhayl ibnu camar ba u yimi sahula amrukum u lahaa arrinkiini baa laydin fudeediyay in wax la tafaa'ulo laakiin baasaysiga shareecadu ma ogola inaad wax iska baasaysato waxyaabaha aynu ka faa'iidnay ghaswadan ee soo aragnay waxaa ka mid ah aasaartii nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tabaruki karo sidii waysadiisii iyo biyihii ka daadanaya dadku ismarmarinayaan ama laisku sii masixi jiray laakiin aaaru saalixiin waxlaa lagu tabaruko garan mayno ama ma xogana waxyaabaha ghaswadan intii lagu jiray dhacay waxaa ka mid a markii laga soo noqday ghaswada sane dhexda lasii socday ayay muslimiintu salaadii subax ka seexdeen waxaa la yidhahdaa ciidankaa meel degay dabeetana bilaal baa noqday ayaa loo diray ilaalada inuu ciidanka ilaaliyo dee salaadiiyo wuxuu kiciyo bilaal ayaa markaa hurdadii ka tira badatay baa la yidhi isna wuu gamaan indhaha wuxun bay dadku kala qaadeen iyadoo cadeeddu xaggaa sare marayso indhaa ciidankii oo dhami indhaa kala qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa halkuu ugu jiday imarkaa faman naama ninkii salaadiisa ka seexda ama hurda ay ka kaxayso inuu markuu indhaha kala qaado inuu tukado yani hadaabay iyadoo tan inay caado lagaga dhigtaa maaha habeen kasta intaad ka soo jeeda jeeda jeeda inaad tidhahdo salaadii subaxba hortay ugu dhaaftay taasi si maaha iyadu laakiin haddaabay dhacdo subax subax ama hal habeen ama wuxuuna inuu shaydaan haalib kaa noqdo oo qofka ay hurdadu laba tagto ilaa iyo tacdeedi ka soo baxayso waxaa korkiisa saaran mar allaaliya markuu tooso indhaa kala qaado inuu tukado soomaalidu inta badan dhaqan xun bay leedaha duhurku la sugaan duhur iyo waxalla lama sugo markaad soo toostay ayaa la weysaystaa markaas baa la tukadaa intii dhexda lasii socday ee lasoo noqdayna mucjizaad kale ayaa nebiga ka muuqday calayhi salaatu wasalaam waxaa mucjizaadkan ka muuqday ka mid ahaa taksiiru acaami walmaa cunadii iyo biyihii oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam barakadiisa ilaahay ku badiyey waa kii lahaa salamata bnulak wax saxaabigii la odhan jiray nebigaanu la baxnay buu yihi ghazwa ghazawaadkayga ka mid a dabeetana waxaana haleelay buu leeyahy dhib aada u tiro badan leh ilaa ayaanu ku talagalnay inaanu qallo xoolihii aanu fuushanayn markaas markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray buu yidhi inaanu soo ururino waar balweelka waxaa raashin idinku jira keena buu yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam nin walaba wixii raashin uun ku hodhay qandiyadiin iyo weelashii raayseeteen soo ururiya intii baa la soo ururiyey dabeetana waxaa loo goglay bisaad yar oo harag yar saan ayaa loo goglay saantii markii loo goglayna waxaa la yidhi dadka wixii qof walowba raashin waxaad haysatay halkaa ku ururi raashinkii baa meesha lagu ururiyey waan eegay buu yidhi inaan eego waxaad u yar ka rabdat alcanzi buu ku tilmaamay yacni kooman yar yar oo aan naf lahayn ayuu noqday wixii ciidanka dhan laga helay ciidan dhan oo kun iyo afar boqol oo nina ayaa wax yar oo intaan leeg waxal yar wax leeg buu leeyahay oo kala laga soo helay wax raashin ah markii la soo ururiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam intaas yar ee laga soo helay buu ugu duceeyey oo ilaahay u weydiiyey inuu u barakeeyo dabeetana cuna baa la yidhi tii bay cuneen waan wadnay wadnay wadnay buu saxaabigu leeyahy ilaa kun iyo afartii boqol oo ninba ay fuleen raashinkii yaraa intii yarayd ee meesha lagu soo guray ilaa kun iyo afartii boqol oo ninba ay ka dhargeen dabeetana waxaa la yidhi weelasha ku gurta baaqigiina weelashaanu kusoo guranay buu leeyahy markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fahal min wudu war wax waysaa ma haysaan nin baa waysadiisii yarayd keeno oo waxaa la yidhi intaa yaree ninkan wayse yaro haraga taa yar intaa ugu jirta mooyaane wax kale lama hayo wuxuu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam meel qadax weyn weel bal ku shuba weelkan dabeetana waa iyana ugu duceey kiina waa ugu duceeyey wuxuu leeyahy saxaabigu biyihii saacbadaan xoog u dardarsanayno waanu wadnay ilaa iyo kun iyo afartii boqola ninba halkii wayse yarayd laga wada weysaysto laga cabo laga dhamaystirtay hal waysoo yar ayuunba alla barakeeyey aan biyaheeduba goyn xagga horena waataynu kusoo marnay xudaybiya markii la tegeyna ceelashii ama meeshii biyihii intay ka go-een inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ceel dhinaci intuu istaagay ugu weysaysto biyo yar ugu shubay ama qaar leeb ugu ganay calaa kulli xaal biyo in marka horena alla uu barakeeyo ay biyo ka heleen dhexda markii lasii socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur'aana dhexda markii lasii socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur'aana waxaa soo degtay suuradda la ydhaha inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min dambika wama taahar wayutima nicmatahu calayk suuraddaasi inaa fatax la ydhaahdo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kusoo degtay aad baanu ugu farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam suuradda tan markay kusoo degtay waana kii nebigu laha calayhi salaatu wasalaam unzilat calaya leyla suura lahiya axabu ilaya mima alacat calayhi shams xalayto waxaa iigu soo degay buu nebigu leeyahay suurad waagu wuxuu u beriyey adduun oo dhanba aan ka jecelahay waaadka qaarkood kuwa tilmaamayaa cumar oo leh wixii aan sameeyey inagoo ka baqayan qur-aan igu soo degaan ciidanka iska sii hor socday dabeetana waa laga soo daba diro waxa la yidhi ciidanka caliga cumar gaarsiiya warka kan in ilaahay qur-aan soo dejiyaan oo isla buu leeyay qur-aanku talo maaduu kugu soo degay ayaa waxaa soo degtay buu leeyay inaa fataxu alla subxaana wa tacaala ugu bishaaraynayo waa ka anas ibnu malik uu ku tilmaamayo isaguna xadiidka bukhaariga ah ee uu leeyahay markay soo degtay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina qaala alxudaybiya bay ahayd buu yidhi fatxu markaasay asxaabta waxay yidhaahdeen buu yidhi hanii'an maria famaa lana ilaahay rasuulkiisiyo anana maxaanu leenahy horta adiga hanii'an maria yani bogaadin iyo dhuunmarba mid laba alla ku siiyey subxaana wa tacaala ilahi wuxuu le inaa fataxnaa laka fatxan mubiina furasho fiican baanu kuu furay ba ilahay nebiga ku yidhi markaa bushaarada adiga ilaahayow alla kuu siiye annana maxaanu leenahay bay weydiiyeen saxaabadu nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa markaa wuxuu soo dejiyey buu leeyahay saxaabigaasi liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaar aayaadkaasi iyaduna isla suurat lfatxiga ka tirsan ayaa la soo dejiyey ee lagu tilmaamayo muminiinta iyo muminaadkiina iyana inay jannooyinkaasi leeyihin dadku nabiga calayhi salaatu wasalaam bay kusoo urureen isagoo fuushan neefkiisii kuraac alkhamiim meesha la yidhaahdo dabeetana wuxuu ku akriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka kan inaa fataxnaa laka fatxan mubiina nin baa wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo afatxun huwa sulxudaybina waa dee wixii ay ka cadhaysnaayena ka yimaadeen afatxun huwa bay yidhahdeen markaasaa furasho ah fatxi iyo guula la keenay matanbaa bay ku yidhaahdeen aynu hadda ka nimid qaala nacam waladii nafsii biyadihi inahu lafatxun buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi daawuud saxiixa ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ha oo kaasaa fatxi iyo guula buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka aynu ka nimi ayaa guul ah markaasaa waxaa alle ka kiciyey dadka muslimiinta ah ka'aabadii iyo murugadii iyo tiiraanyadii iyo cadhadii ka saarayd heshiiskii oo dhan ilaahay baa u sheegay inuu fatxi yahay oo saa khayrku ku jiray dabeetana siibay ku raaceen waxaa kaloo nusuustanay tilmaamaysaa qofka mu'minkaa waxa looga baahanya inay tahay haddii ilaah iyo rasuulk ay wax xukumaan adigu asbaabta iyo xikmadda ka dambaysa haddaad fahamtiiyo haddaanad fahminba inaad u qaadato inay tahay sida khayr ku jira inay sidaas tahay sida alla yidhi inay tahay maxay sida khayr ku jiro waa laga yaabaa inaad hore u yaro fahmi weydo sababta waxaan loo jiidaya waa suurtagal laakiin waa inaad rumaysataa ilaaha caliima inuu xukumkan soo dejiyey oo xakiima oo adiga kaa xogagaalsan oo kaa aqoon badan oo waxa jira og oo wixii soo jiray ogaa oo waxa dhici doona og inuu soo dejiyey subxaana wa tacaala idan mar kasta waa inaad garataa oon adigu inaad tahay kamaanka yar le aan hore wax u fahmaynin ilaahayna inuu yahay subxaana wa tacaala ka saxa walidaalika arrintay saxaabadu ka warwarsanaayeen ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay tahay fatxan mubiina guul cad iyo furasho weyn inay tahay ba alle subxaana wa tacaala uu ku tilmaamaya inay guul tahayna waxyaabaa tilmaamaya waxaa ka mid ah o waxay noqotay horta in dawladda islaamiga loola dhaqmo qoraysh sidii dawlad lamido heshiis ay la geli karto jiritaan laba jiritaan oo isleeg inay noqdaan shalayna waxay lahaayeen inamada yarnaan soo qaban oo gunta kasoo jaro laba waxaa timi in arjaa ilcaalam ama wadanadii carbeed oo dhan inay gaadhay warkan ah heshiis inay wada galeen quraysh iyo nebigu alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay taasi markiiba waxay soo dejisay dad badan oo iska jeclay inay muslimka xilfi wadaag la yeeshaan laakiin quraysh ka baqayay inay toosba u galaan oo khusaaca masalan oo berigii horena xilfi wadaag ay cabdilmualib ibnu hashim wada ahaan jireen inay markiiba la galaan heshiis safka nebiga calayhi salaatu wasalaam inay heshiiska ka soo galaan inkastoo marka horeba khusaaciyiintu ay ahaayeen niman waxaa la yidhahdaa gaalkooda iyo muslimkooduba ah xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam u janjeeda laakiin imika maa way caddaysteen tacaatufka iyo heshiiska ay la yeelan lahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo heshiiskani uu taray inuu nebigu cadawyadiisii qaarna heshiis la galo qaarna uu u farabaxo markaasi oo u banaanaado masalan yahuuddii khaybar deganayd iyo yahuud intii ka hadhe laga fadhihi kari waayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u gacan banaanaado oo uu markaasi jaanis u helo isagoo qurayshna aan markaan ka cabsanayn heshiis uu kula jira nebigu alayh salaatu wasalaam waxa kaloo aada garan kartaa inuu ahaa wakti islaamku xoogu faafay walidalik ayuu imaamu zuhari fi lislaami fatxun qabla kana acdamu minhu intii islaam la ahaaba buu yidhi hore guul ka weyn guusha tan horteedba lama gaadhin buu yidhi imaamu zuhri inamaa kana alqitaalu xayu iltaqa annaas buu yidhi zuhri wuxuu leeyahay awal colaadun bay ahayd oo meeshii dadku iskaga soo horbaxaanba dagaalun baa taagnaa dagaalun baanu arrinku ahaa dee cid haddaad dagaalamaysaan war kaloo laiska dhagaystaa ma jiro isu waran iyo maxaad wadaa iyo war kale ma jira dee laba safoo cole mar hadduu yahay waa dagaalun waxa ka dhexeeya marka waagii hore waxay ahayd buu leeyahy dadku meeshuu iskaga soo horbaxaba dagaal unbaa loo taagnaa falama kanat ilhudna wawudicat ilxarb waamana annaasu bacduhum bacda waltaqw fatafaawaduu fi lxadiidi walmunaazaca falam yukalam axadu bilslaami yacqal ila dakhala fiih wuxuu leeyahay imaamu zuhri markii heshiiska la galay buu leeyahy ee dagaalkii uu qaboobay ee dadku nabadgelye uu helay ee gaal iyo muslimba la kulmay ee gaalada iyo muslimiintii ay is arkeen ee dadkii isdhex galay ee la wada sheekaystay ile heshiis baa jire ma jira buu yidhi nin maskaxle oo islaamka lagala hadlay ilaa iyo wuu soo gala yani markay nabad noqotay dadkii isdhex gala laysu warrami karayay ma dhicin buu leeyahay nin caqli leh oo islaam loo sharxay ilaa iyo diinta wuu soo galay labadan sanadoodba buu yidhi yani heshiiskani wuxunbuu sii socday muddo laba sanadood aan dhammayn laba sanoo wax dhiman weliba baa laydhaha laba sano kadib fadxu makaaba dhici doona muddadaa yare aan labada sano dhammayn buu yidhi waxaa soo islaamay intii hore uu islaamtay in leeg buu leeyahy intii horeba uu islaamtay in leeg walidalik ba ibnu hishaam isagoo rabaa ra'yiga inuu xoojiyo ayuu sheekha siirada qore ibnu hishaam la yidhahda wuxuu leeyahy wdaliilu calى qwli الzuhriy ana rasuul اlahi salى اlahu alيyه ali wslam kharaja ilى اxudaybiya fi alfi وarbaca mia uma kharaja fi caami اfatxi bacda dalika bisanatayn fi cashrati alaaf taa waxaa u daliila buu leeyahy in dad badani diinta soo galay oo markay noqoto nabadda islaamku inuu wax badan faa'iidayo waxaa caddaynaya buu yidhi sulxu xudaybiye markuu nebigu gelaya buu yidhi ciidan kun iyo afar boqola buu watay laba sano kadib markuu maka weerarka ku soo qaadayna toban kun oo nin buu watay buu leeyahay yani dadka intan laegi waxay diinta soo galeen buu leeyahay maxay waktiga nabada la ahaa ee islaamka la faafinaya ee dadka diinta loo sheegayay ay waxaasoo daday diinta soo galeen buu ku tilmaamaya idan waxa uu tilmaamayaa inuu fatxi ahaa inay guul soo hoyatay ahayd heshiiska inuu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam oo waayo wuxuu fudaydiyey in quraysh nabada laga helo oo islaamku markaasi la faafin karo oo dacwo dadka muslimiinta ay u dhaqaaqaan waana qadiyad runtii muujinaysa dadkii hore muslimiinta ama gaar ahaan saxaabadii janis yan markay helaan ee dacwadeed siday uga faa'iideynayaan ay u fadhiisanaynin waa qadiyad aad ka arki karta muddo laba sanadooda intay dad diin soo geliyeen waa laba sano qura janis la siiyey awel iyagun baa la weerarayo nafta lasoo keena laba sanadooda qura bay heleen janiska ah in nabadi dhici karto dabeetana labadii sanadood ay quraysh jaaniska ka heleen waxay gaadhsiiyeenba dadkiiba islaamnimadii heshiiskaa markii uu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam ee uu magaaladii madiine ahayd yimi ayaa madiine markiiba waxaa soo galay nin muslimoo cusub oo soo baxsaday abujandal isaga waa la celiyey nin abubasiir la yidhaahdo oo rooraya oo soo baxsaday oo quraysh ka soo cararay ayaa yimi markii uu yimi ninka kani ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka daba yimi ninkan markii uu yimi laba nin oo ka socda gaaladii oo raba heshiiskii da in la fuliyo ninkan la soo celiyo markii ay nebiga u yimaadeenna calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu celiyey ila waa heshiis uu galay saasi daraaddeed abubasir nabigu uu celiyey calayhi salaatu wasalaam abubasir labadii nin baa kaxeeyey dhexda markay sii wadeen ayuu labadii nin adigu khiyaameeyey culamada taarikta waxay tilmaameen inuu yihi war niyo intuu isdhiibay oo dee nin raacaya iska dhigo oo si fiican ula socdo ayuu meel dhex markii la marayo buu midku yihi war yaa war niyo seeftaadu qurux badana waa seef aada u fiican oo wanaagsan baan umalaynaya kii kale la socdaa soo saaro oo yidhi ha wallahi waa bahal seef oo aada u roon balkeenun buu yidhi u ka yaro qaaduno labadii kii koowaad madaxuu ka jaray kii labaad baa carro kii labaadna wuu soo eriyaday kii dambe isagoo midna dilay midna eriyayuu madiine soo geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam buu dib ugu soo noqdeen haddana ninkii abubasiire labada nin lagu daray oo midna dilay midna eryanaya markuu arkay nebigu kan baqaya ee soo ordaye usoo galay ayaa kii war akriya uu leeyahay anna waa lay dilayaa ninkii kalena waa lasoo dilo waa kan abubusayr markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam ee nebiga loo yimi abubusayr wuxuu ku yidhi nebiga qad wallahi awfa allahu dimatak qad radadtanii ilayhim uma najaanii allahu minhum ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi allah ku dhaartee adigu ballankaagii waad fulisay waanad i celisay ee ilaahay baa iga soo badbaadiye yani nimanka ayaan dib laygu celin oo kale war oo eg ayuu tilmaamay adigu cahdigii iyo ballankii waad fulisay waa adiga i celiyey ee anigaa ilaahay iga soo badbaadiye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baa la yidhi waylun umma mis'alu xarbin law kaana lahu axad hooyada hoogtay kani waa mid dagaal oogaya talow muu haysto cid taageerta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu weedhaa maqlay ayuu abubasar wuxuu fahmay inaanu madiine deganaan karin dabeetana wuu iska baxay wuxuu gartay in la celinayo madiinana uu iskaga tegey wuxuu qabtay si fi lbaxr saaxil ilbaxr xeebta xeebta badda dhinaceeda ayuu iska tegey abubasar halkaasuu iska degey dabeetana halkaasu wuxuu ka noqday isagu keligii nidaam cusub ka samaystay iyo xoolaheeda iyo wixii halkaa maraya uu halkaa ka ugaarsado oo madiine iyo dowladda islaamigaana uu iskaga tago halkiisii isagoo iska jooga markii ay ogaadeen muslimiintii mustadcafiinta ee maka iyo meelaha joogtayna dee hadday tagaan madiine in la celinayo kii baxsada xagga nebiga ma qabtee wuxuu u tagaa abubasiir abujandal baa isna soo baxsaday dabeetana abubasiir buu ugu tegey abubasiir iyo abujandal halkii intay fadhiisteen bay ciidan samaysteen koox bay heleen markaa kooxdii ay heleenna dagaal bay ku qaadeen nimankii quraysheed aan waxba usii daynaynin waxa la arkay bay idhahdaan qad yasaci lfard ma laa yasaci ljamaca bay idhahdaan waxaa suurtagala bay idhaahdaan hal qof oo muslimiinta ka mid isagoon muslimka kala matelin wax badanoo uu samayn karo ayaanay jamaacadu k iyadoo isku duuban samayn karaynin yani ka dawlad ahaan ama dawladda muslimka aanay samayn karin laakiin qof aan dawladdaba ka tirsanayn isagu ka baxsan xuduudeeda oo keliya waxaa laga yaabaa wax badan inuu bedeli karo isagoo aan ka tirsanayn dawladaha aanay xeraajinaynin abu basiir iyo jamaacadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee mas-uul kama noqonin waa xaqiiqa jirta hadduu nebigu amuro awaamirta nebiga inay aqbali lahaayeen laakiin dee muxuu ugu celin gaalada heshiisku waxa wixii kuu yimaada inaad noo soo celiso markay u yimaadeenna wuu celiyey haddana uma imanin nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxay degeen xeebtaasi xeebtooda ay iska degan yihiin baana ka ugaadhsadaan oo nimankii quraysheed iyo wixii oo dhan ay meeshaasay nafta isugu keeneen taasi waxay ku bixisay markaa qurayshiintay nebiga u timaada inay yidhaahdaan heshiiskii aynu wada gallay qodobkii ahaa wixii kaa wixii naga yimaada noo soo celi waanu ka noqonay kooxdaa nooga yeedh abubasiir iyo abujandal iyo kooxdaasi nooga yeedh oo madiine ha yimaadaan ciddii dambe ee muslim ee naga soo baxsatana ha noo soo celinina qodobkaasi qodobkii saxaabadu markii hore ay ka xanaaqsanaayeen waa kii nebigu markii horeba lahaa ilaahay baa faraj iyo makhraj u samayn doona iska sabir abujandal waa kii ku tilmaamayey ilaahay waa u sameeyey subxaana wa tacaala oo markay sida tani dhacday labada nin ee dawladda ka baxsan iyo kooxda ciidan ay haystaan ay meeshii waddooyinkii oo dhan jareen qorayshi waxay door biday inay ka noqoto qodobkii ahaa ee markii hore ku dhegsanayd ahaa wax allaaliya wixii muslime naga yimaadana dib noogu soo celinayso kiina nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka aqbalay horena iyaga dumarka wuu diiday nebigu inuu celiyo dumarka waa la yidhaha mukaltuum bintu cuqba ibnu abi mucayd oo soo hijrootay baa timi iyada muu celini nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo marka horeba wixii ragab oo ku qoraa naska wixii ragee naga yimaada ilaahayna dee qur-aan buu ka soo dejiyey uu tilmaamay ida jaakum lmuuminaat muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biimaanihina alla uu sheegayo walahum yaxiluuna lahuna ilaahay uu tilmaamayo inaanay haddii dumarka muslimiinta ahi ay soo hijroodaan imtixaama baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala oo iyaga waxaa imtixaantaan inay dee diin usoo hijrootay iyo iyanay dana kale iska lahay hadday markaa diin u yimaadeen ilaahay baa iimaanka qalbiga ku jira oge markaa baadbaadhaan haddaa rumaysataan dadkan inay diin kusoo hijroodeen daraaddood haw celinina baa la yidhi waayo markii hore sharci ma jirin mamnuucaya in ninka muslimka ahi uu gabadh gaala guursado ama gabadha muslimada ahi ay nin gaala guursato markii hore sharcigaasi ma soo degeen laakiin aayaadkani markay soo degeen ilaahay wuxuu baneeyey in caqdigii hore in la buriyo oo ah walaa tumsikuu bicisami lkawaafir ba ilaahay laha gaalada ninka muuminkana uma banaana haweeney gaalada inuu iska haysto haweenaydii gaalada ahayd inuu nin mumini qabo uma banaana walidalik ba alle wuxuu leeyay subxaana watacaala wixii kasoo baxa ee yimaada ha u celinina maxaase la samaynaya wixii meher ay ka bixiyeen unbaa la siinaya wixii meher ay kala timi ayuunbaa loo celinaya waxaana muuqataba naska bukhaari siduu sheegayo inaanay marka horeba qodobada ku jirin calى anahu laa yaatiika mina rajul ayuu awalba ahaa gabadhi kuma jirin waktiga kan lagu jiray hudnada heshiiska gaar ahaan waxaynu odhan karnaa malaha markii la gaadhay in qodobkanina uu buro inaan quraysh lagu soo celinin qofka muslimka ee ka soo baxsada inaan dib loogu celinin qodobkaana markii la baabi'iyey quraysh waxaa ka soo islaamay rag waaweyn oo ka yimi ragga soo islaamay waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray khaalid ibn ulwaliid ninkii fardooleyd oo quraysh hogaamin jiray oo taariikhda dambe islaamigaana nimankii ugu cadcaddaa ahaa ahana ilaa maanta taariikhdan aynu joogno nima yidhaahdaan tactikiskiisii dagaal kuliyaat ilxarbiga caalamka maanta weli lagu daraaseeyo iyo qaababkuu dagaalada ugeli jiray ahaa qof runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu fatxi u furay baabka dagaal nin raga ku ahaa ninkaas baa soo islaamay waxaa kaloo raggi soo islaamay ka mid ahaa camar ibnu caas ninkii la odhan jiray camar ibnu caas waa saxaabi waa labadii nin ee muslimiintii baxsatay ee u hijrootay xabashida labadii nin ee laga daba diray waa ninkii hogaaminayay qurayshu hadlayey camar ibnu caas waa daahiyat alcarab ninkii la odhan jiray waa nin aada u caqli badan buu isaguna ahaa isaguna wuu soo islaamay waxaa la yidhaahdaa wuu yimi markuu soo islaamiyo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa islaam laakiin markuu isyidhi nebiga gacan qaad bu wuxuu yidhi ashtarita linafsi intuu gacanta dib ula noqday shartaan rabaa inaan dhigto sheege buu ku yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam ninkani dee wuxuu dareemayaa muddo labaatan sanadood hadda inuu islaamka la soo dagaalamayay maayo iminka waa sanadkii toddobaad ee hijiriyada meelahaasay maraysa saddex iyo tobankii sane maka la joogay iyo toddobadan marka laysku daro ama lixdatan waa labaataneeyo wuxuu ka cabsaday markaas intuu islaamay wixii dembiye hore in ilaahay u qabto deetna wuxu uhi waan islaamaya saxiixu muslim xadiidkiyaa laysuu sheegayay ee waxaan shardi ka dhiganaya in dembigayga hore la dhaafo inaan lay qabanin wixii daha soo sameeyey labaatan sanaan islaamka ka soo horjeeda waan muslimiintaasi dhibaye inaan wixii hore lay qabanin saas baan doonaya wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma taclam yaanad ogeyn alislaamu yajubu maa qablaha buu nabigu ku yidhi islaamku isagaa tirtira wixii ka horreeyey haddii aad intaad islaamto islaamnimadaadu fiicnaato berigaad gaalkahayd waxaad muslim dishay ama waxaad muslimiin la dhaawacday ama la dagaalatay ama kasoo horjeeday ilaahay kuu qaban maaye markan baa toobadda laga aqbalaya hadda kuu bilaabmaysa kitaabkaagu hadda kuu bilaabmaya buu nebigu yidhi wixii horeo dhami ilaahay waa kaa cafinaya iska dhaaf waktiga kan markaa sulxiga lagu jiray runtii waxaa dhacay in islaamkuna xoog u kobcay muslimiintu ay aada u xoogaysteen dad badan oo ahlu caqliya ama rag badan oo islaam oo waaweyne ay diinta soo galeen sulxu xudaybiya iyo heshiiskiisaasi markaasi wuxuu socday muddo toban iyo toddoba bilood ama sideed iyo toban bilood meelahaasi laba sano oo wax dhiman bay yidhaahdaan waktiga kanna waa waktigii uu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu la xidhiidho caalamka kale yani awal quraysh iyo yahuudiya intan halkan joogtaa lahayey inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam risaalo iyo waraaqa diro oo u diro boqorada iyo dawladaha dunida insha allah bacda sulxu xudaybiya ama heshiiska xudaybiya intii la galay kadib waktigii nabadda la ahaa nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyey dhowr shayba inuu sameeyo o inuu dunidao dhan la xidhiidho oo awal dagaal unbuu quraysh inta badan kula jiray ee caalamka kale agagaarkiisao dhan inuu xidhiidh la sameeyo sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqa qoray oo u kala qoray dadyowgii hareeraha ka xigay oo dhan waana beenaan waxba ka jirin qadiyadan mustashriqiintu ay dhahdaan markii horena carabun buu la hadlayay markuu arkay inuu yaro xoogaysto qolada kale la hadlay waayo qur-aankii maka kusoo degayba intuu nebiga laga xoog badnaa waa ka ilahay le wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waxaanu kuu soo dirnoon caalamka oo dhan inaad naxariisu noqoto isagoo maka lagu haysto aanuu cidnaba haysanin sulxu xudaybiya waxyaabuu keenay markaa waxaa ka mid ah dhowr shay inuu nebigu isla helo kow acdaada islaamiga ay saddex bay ahaayeen ee markaa ku xeray waa quraysh oo xoogga ugu weyn matelaysa yahuud iyo khatafaan nimanka la yidhaahdo reermiyiga iyo waxaanu badnaa quraysh markuu heshiis la galay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa muuqata waxa ku soo hadhay un inay yihiin khatafaan iyo nimanka loo yaqaano yahuud iyo qaabku ula dhaqmi lahaa quraysh maadaama ahayd xooggii ugu weynaa ee islaamka hortaagnaa iyadana uu heshiisa la galay wuxuu u weecday nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn inuu xidhiidh la sameeyo caalamka kale culammada taariikhda qortaa waxay sheegaan waraaqo aada u badan ou nebigu qoray calayhi salaatu wasalaam waraaqahaasi ilaa sideed meelahaas bay qaarkood gaadhsiiyaan inuu boqortooyadii qaysar ama romanska boqortooyadii u talin jirtay inuu waraaq u diray oo cabdillaahi bnu xudaafa asahmi saxaabigii la odhan jiray inuu dhiibay etoobiya ama xabashida inuu waraaqu soo diray oo ah camar ibnu umaya adamriyi uu soo dhiibay muquqaskii masarkii ka tali jiriye iskandariya inuu waraaqu qoray oo xaatib bin abi baltaca uu dhiibay saliid ibnu camar alcamiriy inuu u diray yamaama hawda ninkii la odhan jiray yamaama haystay inuu u diray cumaan boqortooyadii ka talin jirtay inuu waraaqu qoray boqortooyadii khasaaniyiinta ee dimashq ka talin jirtay inuu waraaqu qoray waraaqa tiro badan bay qoraan nimankaasi taarikhyahanada ahi markaynu eegno waraaqaha kan qawaacid almuxadisiin waxa ku ansaxay kow waxaa saxiix ah oo uu soo qoray imaam albukhaariyi fii saxiixih warqadii loo diray qaysar rum ama romanska waraaqdii loo diray waxa kaloo uu imaam albukhaariyi ishaaray in qoladan kale gaar ahaan bershiya ama eraanna in waraaq loo qoray laakiin madmuunkii wixii ay warqadu ka koobnayd muu soo qorin imaamu muslim fii saxiixiisna wuxuu ku tilmaamaya in waraaq loo diray xabashida laakiin wixii ku qoraaye madmuunka aha muusoo sheegin aduu waraaqda ugu caansane markaasi gudaheeda waxa ku qoran uu saxiixulbukhaariga ku soo arooray waa waraaqda loo diray qaysar ruum ama hiraqal waraaqdii loo diray iyada insha allahu bitafsiil baynu akriyi doonaa say saxeexa ugu soo aroortay waraaqa kalena bal waxbaynu ka tiltilmaami doonaa imaam albukhaari xadiid dheer buu soo aroorinaya xadiidkaasi wuxuu ku tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam dixya bnu khalifa alkalbi saxaabigii la odhan jiray inuu waraaqu dhiibay waraaqdu inay ku qorayd bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin cabdillaahi warasuulih ilaa hiraqla cadiimi misr ay ilaa hiraqla cadiimi ruum salaamun calaa man ittabaca alhuda aslim taslim aslim yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawallayta faina calayka ismu larisiyiin ya ahla alkitaabi tacaalow ila kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha wala nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نبي عليه الصلاة والسلام وراق ضم قريبا الله ينهضا وليبا وراق ضمكو وراقها قرية نمكا بغرطوين كو قرية وحالله شيء النبي عليه الصلاة والسلام بقرضو إن أنا وراق أقبل إلا يين ختمي شابضني ورثم ويانا وساعنا إلى ذي ويانا إن الله أقبلين dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayo wuxuu samaystay khatmi shaabad buu nebigu samaystay muxammadun rasuulullah shaabad ah oo saddex sadar ka kooban baa la ydhahdaa sadar ka hooseeya muxamed uu yahay rasuul ay ku dul qorabtay allah ay ku dul qorabtay yani shaabad saddexdaas sadar ee yaryar ee saddexda carab ka kooban muxamed rasuul allah ay ka kooban tahay buu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam shaabadaasi oo fida uu ka samaystay fidadu waa qalin ama waa silver shaabad uu ka samaystay dabeetana shaabadaasuu nebigu ugu dhufan jiray calayhi salaatu wasalaam wixii waraaqo uu dirayo yani waxaad dareemi kartaa ama arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu waxyaabaha mujtamacaadka curfiga iska ah ee wax faa'iideyn kara inaanu waxba ka qabin haddii loo tilmaamo waxyaabahaasi inuu sidooda u qaadanayay sida shaabadan oo kale waraaqdu ninkan u qoray waxaa gudaheeda madmuunka ku qoraa uu yahay ilaahay bisankiisu ku bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu sheegay muxamed oo ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii yayna ka timi markaad eegto dhanka nebiga calayhi salaatu wasalaam alqaabtan buurbuurane dadku maanta ay isticmaalaan ee tirada badan laya waxa kan muu qori jirin darajadan tirada badan le la sheegto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegtay ilaahay addoonkii iyo rasuulkii inuu yahay moxamed cabdullah wa rasuulih ilaahay addoonkii moxamed oo alle addoonkiisiiya iyo rasuulkii alle ah intaasuu qortay nebigu calayhi salaatu wasalaam amaa markuu sheegaya ninka kale ee romanska ama dawladda kale ka taliya muu yasin nabigu calayhi salaatu wasalaam ama ma xaqirin ama ma wuxuu tilmaamay ilaa hiraqla caiimi mis- cadiimi room hiraqla oo kii weynaaye reer rooma ama odaygii rooma walidalik baa culammadu waxay yidhahdaa waxa habboon dadka alqaabtooda ama manziladooda ama waxay joogaan inaan la yasinin odayga jiif caqilka inaad jiif caqilnimadiisa ogolaatid ka kale ina qof walba wixiisa inaad u ogolaatid walidalika nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ixtiraamaya ayuu wuxuu tilmaamay ilaa hiraq cadiimi ruum hiraqaloa ruum odaygeedii duqeediiya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu qoray markaasi salaamun calaa man itabaca alhudaa yani muu odhan salaamu calaykum waayo ninkani gaal buu ahaa dabeeta wuxuu ugu qoray nabadgelyo korkiisa ha haato ciddii hanuunkaa la raacda nabadgelyo adiga korkaaga ha haato lama odhan ama allah ku dhowray waxaa la yidhi ciddii ilaahay hanuunkii raacda nabadgelyo korkiisa ha ahaato saas buu nabigu ugu qoray calayhi salaatu wasalaam wuxuu kale ugu qoray war cad oo aan labaclabac lahayn oo ah islaam waad nabadgelaysahay akhriya dun walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh